waxaan joognaa howdka deegaanka gubadley oo aan muddo hal saac ah aan u soo soconnay taasoo keentay warshaddii labaad ee calaqa iyo xaaraanta daraagiska ummaddayni la degay meeshii lagu sancaynaya ayaan joognaa waxaan arkaynaa jawaanadii xashiishka waxaan arkaynaa caagagii calaqa lagu shubaayey oo jiiragaannada ahaa waxaan arkaynaa digsiyacu cusub waxaan arkaynaa iyadoo hadda la karinaayo oo dabka saaran runtii waa nasiib darro inay weli ay dadkayna ay daba joogaan nafna ay ka raadinayaan wixii maaragtay ummaddan lagu fasahaadinaayey oo aan meelihii ay ku jireen iyo kalaabyadii anugu galnay meelihii warshadihii aan tagnay dhowr jeer aan ka degnay inay weli daba taagan yihiin nasiib wanaag caawa guddoomiyaha deegaanka gubadley hadduu cimro ka yimiday marka in ilaahay aqbala cimradiisii leylatulqadarka ilaahay waafajiye waxaa ku tusayso asigoo xala soo galay ayuu wixii ugu horreeyey uu la kulmay ayaa waxay noqotay warshaddan calaqa ah oo lugtiisa ku soo raadiyey asiga iyo guddoomiye waaxeedkiisaba iyo taliyihii qaybta bar iyo taliyihii saldhigga iyo kulli hay-adaha amniga ayagoo wada jiro waxaa kaloo sidaas si lamid a caawa farxad noogu ah inuu nala joogo taliyihii ciidamada ee halkan jooga korreelsanay isagoo nala suulinaayo akhlaaq xumada iyo qiyamka iyo diintayna ka soo horjeedo oo ah calaq iyo xaaraantii halkan lagu samaynaayey nala taagan waa uga mahad celinaynaa taliisanay taliisanay waa ku mahadsan tahay runtii xumaanta haddii aan lala wada dagaalamin fasaadku waa nagu xoogaysanayaa kulligeenna mas-uuliyad aa naga wada saaran waxa waaye waa markii saddexaad oo aan nimidana deegaanka gubadley annagoo kula dagaalamayno barnaamijyadaasi oo calaqa xashiishka iyo fasaadka iyo daroogadoo dhanba marka waa ku mahadsan yihiin hay-adaha amniga maamulka degmada iyo kulligood degmooyinkii ka wada qayb qaadanaya howlahan waa uga mahad celinaynaa khaasatan waxaa hadda gacanta lagu haayaa laba baabuur ayay gacanta ku dhigeen labada baabuurba haddii ilaah yidhaahdo iyo kuwii calaqa karinaayey dadka iska lahayna waa noola sheega magacyadooda ayagana waa debageli doonnaa waana la soo qabanayaa insha allaahu